barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah laba iyo labaatanka bisha abril sanadka laba kun sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka saacadda washington ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a caqabadaha dhallinyarada soomaalida ay ku nool qurbaha ka haysata dhinaca xulashada guurka iyo sheeko qosol badan oo uu arrintaasi ka sameeyey majaajilistaha caanka ah ee faarax murtiile anoo sugaya gabadh ingiriisaho caddaanaho soo weysaysastayo ama gabadh madowgo ama rijeedo timadheer ee waxa laga keenay islaan intaa loo kongaa ayuu kufahmin laa ilaaha ila allah inta buurinta wasiba ninkii guri waa tan nasiibkaada
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyaro biyo dhaameyn ka sameeyey deegaano laga soo sheegay abaaro oo ku yaala gobolka mudug kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka madhnay
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wafdi ka socda dalka suudaan ayaa lagu wadaa inay booqasho ku yimaadaan dalkan maraykanka ujeeddada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii maraykanka loogu qancin lahaa in suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera hogaamiyaha militariga ee dalka suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa waraysigiisii u horreeyey ee lala yeeshay waxa uu ku sheegay in wafdigu uu aanba bixi doono dalka maraykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe al burhaan ayaa sidaasi u sheegay telefishanka dowladda suudaan dowladda maraykanka ayaa sanadkii kii ku dartay dalka suudaan liiska dalalka taageera argagixisada iyadoo arrintaasi lagu eedeeyey madaxweynihii talada laga qaaday cumar xasan al bashiir
booliska srilanka ah ayaa sheegay isniintan maanta ah in tirada dhimashada qaraxyadii ka dhacay kiniisadaha iyo hoteelada ay kor u kacday laba boqol iyo sagaashan qof shan boqol oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in la xiray saddex iyo toban qof oo lala xiriirinayo qaraxyadaasi dhacay dowladda srilanka ayaa bandow ku soo rogtay guud ahaan dalka jasiiradda ah isniintan maanta ah kadib markii ay dhaceen qaraxyada ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaalka qof bandowga bandowga lasoo rogay ayaa waxa uu soconayaa laga bilaabo sideedda fiidnimo ee isniintan ilaa iyo afarta subaxnimo ee talaadada saraakiisha ayaa sheegay in qiyaastii soddon ajaanib ah ay ka mid yihiin dadka ku dhintay weeraradaasi oo ay ka mid yihiin amerikan british hindi shiines iyo sidoo kale dad bortaqiisa
halkan dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a mid ka mid a caqabadaha ka hor yimaada qaar ka mid a dhallinyarada guurdoonka ah ee soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ayaa waxaa lagu sheegaa inay tahay xulashada qofka ay rabaan in ay isguursadaan sababo la xidhiidha isfahamdarro u badan dhanka luqadda ama dhaqanka qaar ka mid a dhallinyaradan oo isugu jira gabdhiyo wiilal ayaa la sheegaa inay iska diiwaangeliyaan masaajidda si ay ula kulmaan calafkooda haddii ay ahaan lahaayeen soomaali ama ajaanib muslim ah haddaba majaajilistaha caanka ah faarax murtiile ayaa arrintan ka sameeyey sheeko qosol badan faarax oo ku nool dalka ingiriiska ayaa hadda booqasho ku jooga dalka jabuuti waxaana la kulantay wariyaheena sagal siciid faarax waxayna ugu horeyn uga sheekeeyey qisada uu ka sameeyey arrinta dhallinyarada calafdoonka ah ee masaajidda yurub iyo ameerika iska diiwaangelisa
midaan guursano afartan iyo laaad baan gaari dootana habdii soomaalida naawala minku guursada meecacab baan dhigtaay naawalan guursado mid hore xumeey naawalan guursado soo jeeda marka daman masaaj baa jira mogtahay santar yahdo dadka guurdoonka ay iskala shashgareeyaan kiibaan la hadlay hallow masaaj hallow i am my name is farah I'm Muslim, Somali Muslim. I'm uh, 40 years, no go. I say, I want to knock halal. Saying, brother, okay, come. And uh, it's registered. Once registered, كنت بومبا من ليبيا فيه. I say, you want American Muslim, Canadian Muslim, Chinese Muslim, Hindi Muslim, Arabic Muslim, and Jamaica Muslim. I can. ناس Somali بان كله، Somali هو كل جديد. وعسير كل جديد هذا. بل واحد كان واحد دون سنة. أنا سوقية كبر إنجليزي هو cadaan oo soo weysaysatay oo marka markii weystaa weysat muslimaan waxbay isku taas ugu laacaan warwarwarwarwarcurcaan baad mudda soo hilaacaysa ama gabadh madow muxuu ahaa fahmo ayaa ama midka jeeda jumadheer ayaa waxaa laga keenay islaan intaa loo kongaa ayuu wiilka fahmay laa ilaaha ila allah inta buur inta subxaan allah bas ninkii wiil waa tan maajkaaga tii nasiib nasiibkaaga تلفون بقصد بقى مهما كون جلانزا مهما اي كنت بيوتفو سومالي اي مالي اسمو اسبوس بل اي نو از بيوتفو اي اعرف بان لا يخرب انا باسم الغسان صار انا لا هو كاسر برادة من نمس فاتمة فزان كولي وي هاف لطف فاطمة فاطمة ونبح انا ثم اول كانتري فاطمة اصلي اقل يسوس كتبت حتى اكوات هونتي تبتنا مركز قلت برادة انا كبقيه I have seven conditions.
تضبط شروط.
Okay.
If you bust, I will marry you. هذا شروط شروط أدو فسد وهم قرصانية. بل لقى سود إذا بغى طبعا لا إله إذا بغى وطا شروطه. ريالة كاسيتي welcome to first question brother are you smoke إذا نفع مثلا yes نشيشت مشيشت seven packet every day my house uh, like terrain second wall wall كل عشق بور بور بور بور بور بور I think no no I have marka shuruudeeda waxaa ka mid inaad cabtid sigaara maxaa inaad wax cabin weyn تمام وسكت شامل inaad balwad leedahay inka اه وكمان كوسين باكت bal عباه شيشتنا وين عباه waxaan doon ku tara gurigayga qiiqa wax la moodaa taranadii dagaalka laga adduunka waa dhuxush ku shaqan jiray markaasuu ku leeyahay no no no no I have asthma asthma kugu dhasho neef dheeraad kaa waa karo hospital saart baraa sin question shuruuddii ugu horreysay way jabtaa sin question baraa are you working markaasaan ku never ever waligay ma shaqayn shaqada ma qabtaa ما شقي سويت ما ولا ما شقي هاو دو يو ليف سال نوش سام كوري نوش حد انا بريء ايوه لا لا لا لا هاو معلم هاو انت تتعلم تبرها اي مارك بفور بس كوري سبع وايف هور ما قول ستي قلت تتبع ها naagad ma soo fur ها ايتي وير ان كوري اول فوس ما ولا فور ايتي واي بس ان كوري واي بس قلت ان كوري waxaan jecelahay kumeel gaar maarina waxaan jecelahay i like it one week maarin intay kacday ayagu tiri i don't want to you sana kuli alxamdulilah Ee, sidii bay ku tagtay
marka hadafka aad ka lahayd maxay hayd riwaayadda ya waxaan ka lahaa ha waxaan ka lahaa waxaa soo baxay ee, cid maxaa u sheegayna imika diyaarka wl iska diiwaangeliyaa ka weli Ee, marka laakiin imika cagis baan ka dhigay waan ka xishooday hablaha soomaalida hablay u badan yihiinba way isdiiwaangeliyaa hablo badan oo soomaalida isdiiwaangeliyo ilmada niyo marka waliba waxay yidhahdaan waxaan soomaali ahayn Ee, iga ilaali marka shakadaas beriga socotay berigaa socotay aan soo saaray marka waan u qoori waayay hablihii inaan ku idhahdo Ee, markaas waxaan ka dhigay ninkiyo waa isdiiwaangelinaya isdiiwaan gelinaya inaan kale waan dhacday qaar badan baa iga soo diroolnay hubmeed la arkays wuu iga soo hadlay habnaha idaala soo hadlay waan yahay see ku ogaad sheekada ya
maxay isku diiwaangelinayaan marka ma raggii soomaalida dabadaha joogay baan guur doonayn may qaar baa maydee taga oo iska diiwaan geliya walba yidhaahdaa no soomaali soomaalina ma doonin xitaa sheekh baa ka hadlay waa soomaalida miyaanay ku jirin muslimka iyaguna waxay ka xishoonayaan inay ee, helo muxuaha heblaay masaajidka iska dhiibtay iska dhisa markaa ma jiro wax weyn markaa shaqadaasan ka digayaan lahaa way ka daayay absolutely waxaasa ku iman doono ciddadaan garanay ayaa afka laga gelinaya markaa dhowto waa mushkilad taasaa iga ahaa ama rag ha noqoto ama dib ha noqoto hees waxaa jirta dadka dhan ay jecel yihiin aniguna aan ka mid ah dadka jecel heestan een, yar yaro ها يرر ها يرر wax weyn qiso weyn qaybna anaa ku leh anaguna yar baan dee galay waxaan qurbaha maxaa ee oo carab yar waan tegay oo muddo baan dee joogi jiray ee meesha ka baxan waa laga bar maxaa wixii qofka markuu qaan gaadhay waalidka weynaado ee iska dar iskuulka baxo ama dadka waa laga jaraa iska iska taga oo ka bax saara meesha aabbaha baa laga reebay in carabaha iyo hooyada yaa okay sideetan buu gaaray ama ha shaqeeyo shaqo galo caddada ama ha baxo kuma sii qoranayo waalidka asagoo ku weynaada marka dhallinyar badan waa baray dareera marka dee qurbaha samray barafbaan waa caynkaas marka taas u jirtaa markaa qiso dhabay ku fadhidaa dee ku fadhiya waana badan yaha midda kale waxa kale aan ku saleeyay in laba yar baa isguursanayo marka is furaya ilmaha koobaad bay isku furayaan suma dul qaadanayaan inantii marka sagaaliyo toban tay guurto inuu kan sagaaliyo toban yahay inantii hooyay noqonaysa markay dhasho inankina wuu soo ciyaarayaa buu yidhi weli abalnimada ma ogaan wuu soo ciyaaraya markaa markay u yimaado maxaan gaadaatay maxaa lagama socotaa inanka yar caanihiisii markiisii yaa soo artay haa ninka waaba iska soo iyaa marka dhinac kasta uu ka iman kara xanaaqo marka taasaan ka degay laakiin xanaaq weyn maayo waxaan uga jeedi in laisku heshado xanaaqu ma weyne badanaa dadkaas furo waa mid iyo labo laakiin way yartahay shan lix laisku furo marka waxaan uga jeedi adkaysta inta xanaaqa yar hore
kaas waxau ahaa abwaan faarax murtiile oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o e da sagal saciid faarax halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o e
jaleecada eegmadiisa qalbigu qalbigu qalbigu qalbigu jiito ka helaye haddaan jilaya jacayl haddaan jawi caashaq galaye haddaan jaangoynaya naflaha kii aan jantee jaleecada eegmadiisa qalbigu qalbigu qalbigu qalbigu jiiton ka helaye jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay la joogiisaan jecle marnaba kama jeedsan karo miyuba jira maye maya maya miyuba jira maye miyuba jira maye maya maya miyuba jira midaan dunida ku jigbayn karaya jalmalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay la joogiisaan jecle marnaba kama jeedsan karo la joogiisaan jecle miyuba jira maye maya maya miyuba jira maye miyuba jira maye maya maya miyuba jira midaan dunida ku jigbayn karaya
heeskaasi waxay noogu luqaynaysaa fanaanada yurub genyo
haddaan jeestaynaya haddaan jiifkii ka toosay jikaarkii haddaan karaystay noolaha kii aan jeclaaday haddii aan aqal joogo farxadii farxadii farxadii farxadi way jirtaaye haddaan jeestaynaya haddaan jiifkii ka toosay jikaar kii haddaan karaystay noolaha kii aan jeclaaday haddii aan aqal la joogo farxadi farxadi farxadi jamalkiisiyo aslubta siduu u umay la joogiisaan jecle marnaba kama jeedsan karo la joogiisaan jecle miyuba jira maye maya maya miyuba jira maye miyuba jira maye maya maya miyuba jira midaan dunida ku jibayn karaya jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay la joogiisaan jecle marnaba kama jeedsan karo la joogiisaan jecle miyuba jira maye maya maya miyuba jira maye
codkaasi macaan ee fanaanada yurub geenyo hadday aan intaasi ku dhaafno haatanna gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada madasha iyo isdhexgalka nabadda ee gobolka mudug ayaa howlo biyodhaamina waxay ka sameeyeen degaano ku yaala bariga gobolkaasi halkaas oo laga soo sheegay abaaro saameeyey dadka iyo duunyada warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq burhaan warsame sagaale oo ka mid ahaa dhallinyaradii biyodhaamiska u samaysay dadka xoolodhaqatada ee ku nool miyiga mudug ayaa ka warramaya muhiimadda safarkooda iyo biyodhaamiska ay u sameeyeen dadka abaaraysan ee ku nool miyiga mudug ujeeddada halkaan u imaanay waxaa ugu muhiimsan laba qodob qodob koowaad oo ah inaan bulshada deegaanka aan soo booqanno islamarkaasna ogaano xaaladahooda sida ay tahay oo ay ugu muhiimsan tahay inaan bulshada kala qayb qaadano dhinaca ammaanka inay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug waxay had jeeraale u taagan tahay inay bulshada ay la garab istaagnaato wacyigelinta bulshada oo ah in nabad lagu noolaado si barwaaqo loo helo iyo ujeeddada labaad oo imaanay oo ah in sida guddoomiyaha uu sheegay inuu cabashana soo gaarsiiyey ina meesha biyo la-aanba aan ka jirto isla markaasna bulshada ay u baahan yihiin cid garab istaagta sidaa darteed annaga oo kaashanayna xubnaha madasha ayaan waxaan isku qornay lacago shan shan doorar hal hal doorar qof walba awooddiisa waxaan noo suura gashay ilaahay fadligiisa inaan dhowr kaamboyadood oo biyaha aan ugu deeqno deegaan dadka bulshada si aan ugala qayb qaadano arrinta abaaraha ka jira meesha cabdulqaadir axmed guddoomiyaha deegaanka bitaale oo ka mid ahaa deegaanadii dhallinyarada ay ka sameeyeen biyodhaamiska ayaa ka warramaya xaalka biyola-aan ee deegaanka ka jira xilligan marka koowaad marka waan uga mahad celinaynaa si guud dhallinyarada madasha runtii isxilqaankooda iyo say u garteen runtii inay la qaybsadaan dadka walaalahooda oo runtii abaarta dareemaya intii awoodooda ah meeshan waxaa ka jirta xaalad runtii abaareed oo weliba aada ugu badan dhanka biyaha deegaanku aada u tiro badan yahay marka la fiirsho walaalahan hadda maaragtay inta hadda tabartooda ay noqoto ay ku deeqeen iyo baahida deegaanka ka jirtana runtii waa wax aada u kala weyn waxaan codsanaynaa marka koley ama madasha ha ahaato ama waxaweeye cid kale oo ka qayb qaadan karta ha noqoto noocay rabtaba ha noqoto dadkana inay u baahan yihiin in lagala qayb qaato runtii xaaladaas adagoo ay maaragtay ay ku sugan yihiin gaar ahaan dhanka biyaha qaar ka mid a dadka xoolodhaqatada ah ee biyodhaamiska loo sameeyey ayaa sheegaya in abaarta ka jirta deegaanka ay xilligan marayso meel adag
nabadda iyo biyuhu waxa weeye nabaddu waa muhiim kelmadda ku xigtaana waa biyaha qofaan biyo haysani cabsi ilaahay iyo dahaaro midna ma qaadan karo wax uu quudan kara male qof kastoo uu jecel yahay maanta hadduu u yimaado nafta wax uga qaban karo nolosha koowaad waa biyaha iyo nabadda waxaan idin leenahay marka haddii ilaahay ku ron yahay waan idinkaga mahad celinaynaa nabadda aad ka shaqaynaysaan oo isku bulshada aad isku garabsateen dhan walba galmudug iyo puntlandbo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa marka nabadda aad ka shaqaynaysaan iyo haddii alla ku ron yahay biyaha aad nagu taakulayseen intaba waa idinkaga mahad celinaynaa walaalihii jira jirina doona waxaan kaloo haddii ilaahay ku ron yahay idiin sheegaynaa dadka baahida meeshaan ka jidhaa wax weyn weeye dirirka u dambeeyey oo ceelkageeye baa la marahayaa dirir ceelkageeye wixii waadana waa la qiyaasahayaa siiba arig markay noqoto dirirka ugu dambeeyey diraacda baan maraynaa waxaan idin leenahay marka walaalayaalo ninbaa waxaa la taceel ku dhahay nin ceel u riday wuxuu yidhi in adeero in dhuftin lahow in dhugma lahow wuxuu ka baqahayaa hadduu ceelka u rido waa nin keligiisoo marka hore inuu tooxsada marka dambe inuu bixin waado ta tabar yareeyo marka sida aad nugu gurmateen waxaan idinka codsanaynaa inaad noona dhugma lahaataan noona dhuftan lahaataan waxaan markaa maanta aan noo soo taakulaysan wax yar ma ahan wax weyn weeye dhalinyarada aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa gurmadka ay noo soo sameeyeen labada waxyaalood oo ay ku mataqaanaa ku socdeen labadaba aad baan uga mahad celinaynaa hadda xagga biyahana waad arkaysaanoo meeshaan culeedka ka jirta waxaase xoolihii oo horan weeye xoolihii waad ka warqabtaan ceelkii bitaale waag hore way aadi jireen hadda waa gaari waaye jalablo waa sidoo kaleeto jiilaal baa yimid xilli kal dambeed ah baa lagu jiraa ilaahay baan gargaar ka sugaynaa marka waa kuwaas xoolihii halkan laga shubahayo ilaa markii saaka waagu baryay ilaa xilliga kan weli waa horan yihiin meel ma gaaraan aad bay u taabacaysan yihiin marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa aad noo keenteen inkastoo baahidu ka weyn tahay haddana waxaan rajaynaynaa qole aad la kaashataanba ama maamul ama hay-ad inaad haddee qayladhaan gey doontaan insha allahu tacaalaa marka aad baan idinkugu mahadnaqaynaa
burhaan ayaa qaybaha bulshada ka dalbaday in loo gurmado dadka abaaraysan ee ku nool miyiga gobolka mudug dhalinyarada oo isxilqaantay ayaa biyadhaamis ka samaysay qaybo ka mida deegaanada waqooyi bari ee gobolka mudug oo xoolo dhaqato ka soo kala jeeda labada daan ee gobolka ay ood wadaag ka yihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaana la socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari mahadsaned xuseen barre haddii aan ku bilowno horyaalka faransiiska kooxda baris san jermain ayaa shalay ku guulaysatay horyaalka kubadda cagta ee dalkaas kadib markii ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda monaco ciyaar ka dhacday garoonka b s g ee bark de princes ee magaalada baris waa markeedii sideedaad oo ay b s g noqonayso horyaalka faransiiska tan iyo markii la aas-aasay kooxdaasi waxaana horyaalka sannadkan ay qaadaysaa iyadoo ay ka harsan yihiin shan ciyaarood dabaaldega b s g wuxuu sii bilowday goor hore oo xaddii shalay ah ka hor inta aysan biciyaarin kulanka ay la dheeshay monaco ka gadaal markii kooxda ku soo xigtay ee liil ay barbardhac goola la'aan ah ay ku kala baxeen kooxda tuluus b s g waxay hadda leedahay afar iyo siddeetan dhibcood halka liil oo kusoo xigta ay leedahay shan iyo lixdan dhibcood baris san jermain sabtida ayay qaadi kartaa koobka waddanka faransiiska oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaas haddii ay ka badiso ciyaarta kama dambaysta ah kooxda stade khene dhanka kale ciyaartii ay b s g shalay la dheeshay monaco waxaa saftay oo dib garoonnada ugu soo laabtay xidigooda reer baraasiil neymar oo muddo saddex bilood ah dhaawac uga maqnaa garoomada dhinaca ingiriiska waxaa wuliila kala kala bixila oo aad isugu dhegan kooxaha manchester city iyo liverpool oo guulo isugu jawaabaya liverpool ayaa xaddii shalay dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka kadib markii ay xalay labii eber ku soo garaacday kooxda cardiff oo ay marti u ahayd labada gool waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah gorgino iyo james milner liverpool waxay hadda laba dhibic ka sarraysaa manchester city oo sabtidii si ku meel gaar ah hogaanka u qabatay markii ay hal iyo eber ku martay tottenham ciyaarihii kale ee ingiriiska ee axaddi dhacay waxaa wada guuldaraystay kooxaha manchester united iyo arsenal balse waxaa xanuun badnayd khasaarihii manchester ay kala soo laabatay kooxda everton kadib markii lagu garaacay afar iyo eber arsenaal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa laba iyo eber waxa ay ku khasaartay laba iyo saddex ku khasaartay kooxda crystal palace arsenaal waxay qarka u saaran tahay in kaalinta afraad oo ay hadda ku jirto ay weyso haddii caawa chelsea ay ka badiso kooxda benly dhinaca sbain haddii aan aadno kooxda real madrid ayaa dhuuqsatay kaalinta saddexaad kadib markii ay xalay saddex iyo eber ku garaacday kooxda atletic bilbow saddexda goolba waxaa wada dhaliyey karim benzema benzema oo u dhashay faransiiska balse asal ahaan kasoo jeeda dalka algeria ayaa dhaliyey siddeedii gool ee ugu dambeysay ee ay real madrid ku badisay spain ciyaarihii kale ee dhacay levante iyo esbanyol barbaro laba iyo laba ah ayay ku kala baxeen khitef ayaa saddex iyo eber dirtay sevilla waxaana taasi ay keentay in khitef ay kaalinta afraad kala baxdo kooxda sevilla oo hadda u dhacday booska shilixaad riyarreal laba iyo hal ayay ku garaacday leganes halka kooxda valenzia oo kaalinta shanaad soo gashay ay laba iyo hal ku dhibatay kooxda real betis dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa anaga inta
nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteen waa idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku tala gashay haddaan mar kale jalleecno yaryaro heesta lagu magacaabo ayaa idinku soo maqan waxaana ku luuqeynaya fanaanka faarax murtile
beeri aan yaraan jiray oo isku hool yar lay qoray midna inan yar lay baray oon waraahaq yarrow qoray oon boos yarrow dhigay oo jawaahaab yaraan helay shaw jaayihiin yar bay galay ka shaqaa yartaydee oon lacaahag yar soo helay midna habar yarow tegay hagbad yaran ra'aan galay oo suudh yar iibsaday oo tay yar lay xidhay imaajaraahaa yarrow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay jartii mahar yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay
codka fanaanka faarax murtiile iyo heeskiisaasi yaryaro ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo oon yaraan jiray oo dagaal yaruu dhacay oo tariib yaraan galay oo doon yar soo koray oo carab yaraan imi yalawalahaad yar layidhi yaw carab yuraan idhi oon yurub u soo kacay oo kaam yaraan galay barafyariina igu daayay oo foom yar lay dhigay yar saxeexna layidhi yuu shilaahaa bar layidhi marnacayhiil yar lay qoray markii cayhiil yar lay qoray deedna ciihiil yar bay galay beeri aan yaraan jiray oo isku hool yar lay qoray midna inan yar lay baray oon waraahaq yarrow qoray oon boos yarrow dhigay oo jawaahaab yaraan helay shaw jaayihiin yar bay galay ka shaqaa yartaydee oon lacaahag yar soo helay midna habar yarow tegay hagbad yaran ra'aan galay oo suudh yar iibsaday oo tay yar lay xidhay imaajaraahaa yarrow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay jartii mahar yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wixii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay yuu shilaahaa bar lay marnacayaheed yar lay qoray